Rasuullada cutubka afraad
intay dadkii la hadlayeen ayaa wadaadadii iyo sarkaalkii macbudka iyo sadukiintii u yimaadeen iyagoo ka xumaaday maxaa yeelay waxay dadkii bareen oo ciise ku ogeysiiyeen sarakicidda kuwii dhintay markaasay qabqabteen oo xabiseen ilaa maalintii ku xigtay maxaa yeelay durba fiidkii bay ahayd laakiin qaar badan oo hadalkii maqlay waa rumaysteen oo tiradii nimanku waxay noqotay abaaraha shan kun markaasaa waxaa dhacday in maalintii dambe taliyaashoodii iyo waayeeladoodii iyo culimmadoodii ay yeruusalem isugu soo wada urureen waxaana joogay anas oo ahaa wadaadkii sare iyo kayafas iyo yooxana iyo alexandros iyo in allah intii wadaadka sare xigaalo la ahayd oo intay dhexda soo taageen bay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen xooggee ama magacee baad waxaan ku samayseen markaasaa butros oo ruuxa quduuska ahi ka buuxo wuxuu iyaga ku yidhi kuwiinnan dadka u taliya iyo waayeeladow haddii maanta naloo imtixaamayo falliimihii wanaagsanaa oo loo sameeyey nin xoog daran iyo sidii ninkan loo baskiiyey dhammaantiin ogaada idinka iyo dadka reer binu israa'iil oo dhammo in magaca ciise masiix kii reer naasareed oo aad isku salaata ku qodobteen oo ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay daraaddiis ninkanu isaga oo bogsaday halkaan hortiinna ah ku taagan yahay isagu waa dhagixii idinkoo wax dhisa aad diiddeen oo noqday madaxa rukunka mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaannu ku badbaadno markay arkeen butros iyo yooxana dhiiranaantoodii oo ay garteen inay yihiin niman aan wax baran jaahiliinna ah ayay yaabeen markaasay garteen inay ciise la joogi jireen markay arkeen ninkii la bogsiiyey oo la taagan iyaga waxba way ka odhan kari waayeen laakiin intay amreen inay shirka debadda uga baxaan ayay wada hadleen iyagoo leh maxaynu nimankan ku samaynaa waayo inay calaamo caan ah faleen waa u muuqataa kuwa yeruusaleem jooga oo dhan mana dafiri karna laakiin si ayaan dadka ugu sii faafin aynu cabsiinaysa ayaan hadda kadib magacaa ninna ugula hadlin markaasay u yeedheen oo ku amreen inayan aslanba ciise magaciisa ku hadlin waxna ku barin laakiin butros iyo yooxana ayaa u jawaabay iyagii oo ku yidhi idinku kala xukuma inay ilaah hortiis ku quman tahay inaannu idinka idin maqallo intaannu ilaah maqli lahayn iyo in kale waayo waxaalii aannu aragnay oon maqalnay iskama dayni karno inaannu ka hadalno markaasay intay sii cabsiiyeen sii daayeen waayo waxay waayeen waxay ku taqsiiraan dadka aawadiis maxaa yeelay dadkii oo dhammo waxay ilaah ku ammaaneen wixii la sameeyey waayo ninkii calaamaddan lagu bogsiiyey waa ka weynaa afartan sannadood markii la sii daayey ayay intoodii kale u yimaadeen oo ugu warrameen wixii wadaadada sare iyo waayeelladu ku yidhaahdeen oo dhan oo markay taas maqleen iyagoo isku wada qalbi ah ayay codkoodii sare ugu qaadeen ilaah oo yidhaahdeen rabbiyow adigu waxaa tahay kan sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxa ku jira oo dhan kii ruuxa quduuska ah kaga hadlay afkii awowahyo daa'uud oo ahaa mididinkaagii oo yidhi qurumuhu maxay u caroodeen dadkuna maxay ugu fikireen wax aan waxba ahayn boqorrada dhulku col bay u taagnaayeen taliyaashuna intay is urursadeen ayay waxay caasi ku noqdeen rabbiga iyo masiixiisa waayo waxaa run ah in magaaladan gudaheeda herodos iyo bontiyos bilatos oo ay la jiraan dadka aan yuhuudda ahayn iyo dadka reer binu israa'iil iyagoo ka gees ah ciise mididinkaaga quduuska ah oo aad subagtay ay isu urursadeen inay sameeyaan wax alla wixii gacantaada iyo taladaadu horey u gooyeen inay noqdaan laakiin rabbiyow eeg wayna cabsiinayaane haddaba addoommadaada sii dhiiranaan oo dhan oo ay eraygaaga ku sheegaan intii aad gacantaada u soo fidinaysid si aad ugu bogsiisid si calaamooyin iyo yaabab ugu samaysmaan magaca midiidinkaaga quduuska ah ciise oo markay tukadeen daawadeed meeshay ku urursanaayeen baa gedirtay oo dhammaantood waxaa ka wada buuxsamay ruuxa quduuska ah oo eraggii ilaah bay dhiiranaan ugu hadleen oo intoodii badnayd oo rumaysatay isku qalbi iyo naf bay ahaayeen midkoodna ma oo dhan waxaan leeyahay waa waxaygii laakiin wax walba waa ka dhaxeeyeen oo rasuulladu xoog weyn bay sarakicidda rabbi ciise uga marag fureen oo nimco badan baa dhammaantood ku soo duldegtay mid wax la'aana iyaga kuma jirin waayo in alla intii dhul ama guryo lahayd way iibiyeen oo qiimihii wixii la iibiyey ayay keeneen oo rasuullada soo hordhigeen oo waxaa wax loo qaybshay mid kasta siduu wax ugu baahnaa markaasaa yuusuf oo rasuullada ugu yeedhi jireen barnabas kan lagu micneeyey wiilkii dhiirigelinta oo qoladiisu leebi ahayd oo reer qibros u dhashay intuu beer uu lahaa iibshay ayuu lacagtii keenay oo soo hordhigay rasuullada